olole indho-fiiqis lacag la'aan ah oo ay iska kaashanayaan hay'adda Samsom Foundation iyo Isbitaalka Aadan Cadde ayaa laga bilaabay magaalada Muqdisho. Ololaha indho-fiiqista ah ayaa loogu talagalay inay ka faa'iidaystaan boqol ruux oo danyar ah. Dr Maxamed Faarax Saahid oo ka mid ah dhakhaatiirta wado ololahan ayaa ka waramaya ololaha indho-fiiqista ah ee ay bilaabeen.
munadamada kaaf al-insaani waxaan uga mahad celinaynaa mamlakada baxrayn nagu soo booqatay maanta soomaaliya si ay walaalahooda indhahooda basarka ugu soo celiyaan nuurka mar labaad si ay qur-aanka kariimka uu ruuxa ilaahay subxaana wa tacaala basarkii uusii ugu akhristo diinkiisii noloshiisana u noqoto nolol oo wax qabsan karo qofka maxaa yeeley ruuxa markuu indhaha la-yahay waa qof curyaan ah aan wax qabsan karin marka kaaf al-insaaniya waxaa uga mahad celinaynaa siday isku soo xilqaameen shacbiga iyo xukuumadooda siday macnaha maanta walaalnimada noo dareensiiyeen isbitaalka adacaddana ugu hirgeliyeen inay dad badanoo masaakiin ah indhaha u fiiqaan shukran alena mamlakat albaxrayn iyo munadamada kaaf al-insaaniya